فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo arbaco ahna waxaad ku dhegaysan doontaan askar ka tirsan dowladda federaalka oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal mujaahidiinta ay ka fuuliyeen afaafka hore saldhigga degmada ceelbarde faahfaahinta howlgalkaas ayaad dhegaysan doontaan dowladda federaalka oo taliska admis iyo burundi ka codsatay internetka in laga saaro sawiro muujinaya munaasabad ka dhacday soomaaliya oo burundi ay ugu dabaaldegtay diintooda kirishtanka maxay tahay sababta dowladda ku riixday arrinkaasi faahfaahinta qodobkaasi iyo sheekh cali katiina oo ka hadlay baadariyaasha yimid soomaaliya fariinna u diray ummadda soomaaliyeed ayaad maqli doontaan waaliga jubbada hoose oo ka warbixiya waxa uu qabsoomay tan iyo markii la kala jaray wilaayada jubbooyinka waraysi lala yeeshay waaliga ayaad maqli doontaan qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed oo ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleedyo kusoo noqnoqday gobolka shabeellaha dhexe qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeya caalamka ayaad maqli doontaan waa mar kale iyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa sideed iyo labaatanka bisha dulqacda sanada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga ah waafaqsanna afarta bisha lixaad sanada labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah qodobka ugu horeeya barnaamijkan ah waa wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka waxaa isku soo duway oo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku qayiilaya goob ku taala deegaanka siifan oo ah deegaan dhaca xadbaynaadka ay wilaayada bakool la wadaagto dhulka ay xabashida ethoobiya gumaysato wasiir ethoobiyaanna oo mar kale ku celiyey inay ka dhabeen doonaan qabsashada badda soomaaliya wasiirka gaadiidka iyo lojistikada dowladda xabashida ethoobiya alimon siman ayaa hadal uu maanta ka horjeediyey xildhibaanada baarlamaanka ethoobiya ku sheegay inay ka dhabeen doonaan heshiiskii ay la galeen muuse bixi bilowgii sanadkan alimon oo ka warbixinaya wixii wasaaradiisa u qabsoomay sagaalkii bilood ee ugu dambeeyey waxa uu tibaaxay in ethoobiya ay xaq u leedahay marin biyood taasinay ku xidhan tahay jiritaankeeda wuxuuna ganafka ku dhuftay diidmada ka imaan karta shacabka soomaaliyeed ee ah in ethoobiya ay qaadato badda soomaaliya isagoo heshiiskii xaaraanta ee abeye muuse biixi dhexmaray ku sifeeyey mid taariikhi ah xukuumadda adis ababa ayaa tan iyo bilowgii sanadkan geed dari mid gaaban u fuushay sidii ay u xaqiijin lahayd helitaanka qayb ka mid ah badda soomaaliya gadoodka ay shacabka soomaaliyeed sameynayaan iyo goodiska isdabajooga ee ka soo baxaya hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana la rumaysanayay inuu xabashida ku qasbi doono inaysan ku degdegin fulinta heshiiskan balse weli waxaa taagan khatarta ah in ethoobiya ay qabsan doonto xeebta soomaaliya ee gobolada waqooyi alimun siman ayaana wax jawaab ah ka bixin hadalkii dhowaan ka soo baxay la taliyaha xasan sheekh ee ahaa in ciidamada ethoobiya ay gebiya-aan ay ka bixi doonaan soomaaliya dhammaadka sanadkan labada kun afar iyo labaatanka ku dhowaada fartan iyo shan kun oo askari ethoobiyan ah ayaa xoog ku jooga gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxayna gumaysi ballaaran ku hayaan malaayiin shacab soomaaliyeed ah xasuuqyo cusub ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen marinka khaza war cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kiceen in ka badan toddoba dhacdo xasuuq wuxuushilimo ah afar iyo labaatankii saacaynu soo dhaafnay waxaana ku shahiday dadgaar iyo toddobaatan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol siddeetan iyo laba kale waxaana intooda badan martigelinaya xasuuqyadan manaadiqda iyo deegaanada ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo lix kun shan boqol iyo konton ruux halka ay dhaawacduna marayaan ku dhowaad siddeetan iyo laba kun shan boqol konton iyo sagaal kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ay geysanayaan ciidamada saainada yuhuudda duqeyn xoogan oo ka dhacday magaalada dirilbalax ee bartamaha jida khaza waxaa ku shahiiday siddeed ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo aad u fara badan waxay sidoo kale sheegeen qolyaha ka shaqeeya caafimaadka duqeymo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay khaza inay ku shahiideen shan iyo toban ruux oo u badan dumar iyo carruur yaryar gantaalle ay dhideen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ayana waxay ku dhaceen isbitaalka shuhadaa ul laksa waxaana halkaa ku shahiiday laba ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale maanta oo keliya cudwaanka yuhuudda ee ka wado marinka khaza waxaa ku shahiiday laba boqol afartan iyo laba ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale waad u fara badan waxaana sidoo kale jira jawaab celinno ballaaran oo ay kooxaha wax iska caabinta reer falastiin ka bixiyeen dhacdooyinka iyo duqeymaha ay geysteen ciidamada yuhuudda waxayna duqeeyeen muqaawamada saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamada cadowga yuhuudda waxaana duqeymahaasi ka dhashay khasaare baaxad weyn oo gaaray ciidanka cadowga halka sidoo kale laga gubay gawaari gaashaaman uu ka mid yahay gawaarida loo yaqaano mikraaf guud ahaan askarta ciidamada yuhuudda looga dhaawacay dagaalka marinka khaza waxay maraysaa in ka badan saddex kun toddoba boqol iyo labaatan askari balse xaqiiqada rasmiga ay ah in ciidamada yuhuudda laga dilay askar badan dhaawacyaduna ay ka badan yihiin inta iyagu qirteen waxaana taliska ciidamada yuhuudda iyo warbaahinadooda looga bartay inay qariyaan khasaaraha rasmiga ee gaaray ciidankooda ku sugan furumaha iyo keymaha qidaaca khaza dhibaatooyin badan ayay dadka kenyaanka ka dhexleen xaalufinta dhirta dadka kenyaanka ayaa waxay dhibaatooyin badan kala kulmaan xaalufinta dhirta ay dadka u adeegsadaan waxyaabo kala duwan waxayna dadka kenyaanka ay cudurro badan ka dhexleen qiica ka baxaya dhirta ay shitaan dhirta la shita ayaa waxay cudurro badan oo dhinaca nifmareenka ku sababeen dadka kenyaanka ah iyagoo hadda taa beddelkeed isticmaala gaaska cuntada lagu karsado sida ay muujinayeen daraasaad soo baxaya ilaa labaatan iyo sagaal milyan oo xaaladood oo la xidhiidha xanuunka dhinaca neefmareenka ayaa laga diiwaan geliyey kenya kooxda xuutiyiinta shiicada yeman oo weeraro gantallaha ku qaaday deegaano ka tirsan dhulka uu ka arrimiyo maamulka gumaystaha yuhuudda ciidanka maamulka yuhuudda ayaa bayaanay soo saareen ku qirtay in gantaallo dhanka badda cas laga soo tuuray lagu weeraray deegaano ku yaala gudaha dhulka iyo xooga ku haystaan iyagoo sheegay in hanaankooda difaaca cirka uu ka hortagay waxayna intaa ku dareen in siidhiga gantaalada kadiga laga yeedhiyo deegaanka ileyd ee koonfurta dhulka ay xooga ku haystaan balse waxay tilmaameen inaanan weerarkaasi cid wax ku noqon oo aan wax khasaaraha geysan dhankooda kooxda xuutiyiinta yeman ayaa ku dhawaaqay inay si guulla u beegsadeen bartilmaameedyo milatari oo ku yaala magaalada eleyd iyagoo adeegsanaya gantaalada ballastikada sida uu sheegay afayeenka milatariga xuutiyiinta shiicada ee gacansaar kala leh dowladda iiraan yaxya asariic arrintan ayaana kusoo beegmaysa xilli uu dagaalka marinka khaza meeshii ugu darneyd marayo balse uu soconayo wadaxaajood ay maraykanka iyo qatar garwadan ka yihiin oo lagu wada in halkaas xabad joojin laga gaaro toddobiyo toban kun oo caruuro ku sugan khaza waxa ay waayeen mid ka mid ah waalidiintooda ama labadooda waalid xafiiska warbaahinta falastiiniyiinta ee ka howlgala gudaha marinka khaza ayaa xaqiijiyey in toddobiyo toban kun oo caruur oo ku nool khaza ay leeyihiin mid ka mid ah waalidkooda ama labadooda waalid taasoo ay ugu wacan tahay gumaadka yuhuudda ee ka wado marinka xafiiska warbaahinta falastiiniyiinta wuxuu sidoo kale sheegay in soddon iyo shan kun oo caruur oo ay daadoodu ka yar tahay shan sano ay qarka u saaran yihiin geeri sababa la xidhiidha cunaqabateenka ay yuhuudda ku soo rogeen khaza caruurta ku sugan khaza ayaa u baahan gargaar deg dega iyo daawooyin heer marba marka ka dambeysa oo koror ku imaanayo xaaladda nafaqo xumada ee ka jirta qidaaca khaza diyaarad milatari oo ay leedahay dowladda turkiga oo ku burburtay gudaha waddankaasi diyaarad nooca milatariga lagu tababaro oo ay leeyihiin ciidamada milatariga dalka turkiga ayaa saaka ku burburtay degmada kaysariya ee bartamaha dalkaas kadib markii diyaaraddan ay cilad la soo daristay war ka soo baxay wasaaradda difaaca dalka turkiga ayaa lagu xaqiijiyey burburka diyaarad nooceedu yahay s f laba boqol iyo lixdan d mana shaacin wasaaradda ilaa iyo hadda waxaa sababay burburka diyaaradda wasaaradda difaaca dowladda turkiga ayaana xaqiijisay in shilkan diyaaradeed ay ku geeriyoodeen laba duuliye waxayna wasaaradda tacsiye u dirtay yehelada labada duuliye ee ku dhintay shilka diyaaradeed taliska guud ee ciidamada cirka ee dalka turkiga ayaa sheegay inay socdaan baaritaano ku aadan burburka diyaaradan oo ka dushay taliska saldhigga weyn ee labiyo tobanaad ee diyaaradaha xamuulka ee ku yaala degmada kaysari rooba mahiigaanna oogeysay khasaare nafeed ayaa ku dhuftay waddanka jarmalka wararka ka imaanaya dalka jarmalka ayaa ku waramaya in koonfurta waddankaasi uu ku dhuftay roobab mahiigaanna oo fatahaado wata waxaana halkaasi saacadihii lasoo dhaafay ka socday howlgallo lagu daadgureenaya dadka ay saameeyeen fatahaadahani ku dhuftay koonfurta waddanka jarmalka waxaa la soo warinayeen fatahaadahan ay sababeen dhimashada afar ruux iyo burbur baaxad weyn oo soo gaaray goobo iyo guryo ku yaala koonfurta waddankaasi waxaana sidoo kale jira dad ilaayi iminka lagu laayahay dadadka dhexdooda waxaana uu sheegay madaxweynaha dalka jarmalka in tani ay tahay degniin cad oo ku saabsan isbeddelka cimilada waddanka intaas ayaan dhegaystayaal caawa kusoo gabagabaynaynaa wararka caalamka oo aad qodobo kala duwan ku dhegaysateen هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام
dowladda federaalka ayaa taliska admis iyo burundi ka codsatay internetka in laga saaro sawiro muujinaya munaasabad ka dhacday soomaaliya oo burundi ay ugu dabaaldegtay diintooda kirishtanka munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen kiniisadaha waddanka burundi ayaa ka dhacday waddanka soomaaliya toddobaadkan gudihiisa sida lagu xusay barta twitterka ee ciidamada admis sawirada ayaa sida laga dheehan karo waxaa laga soo qaaday magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ciidamada burundi ayaa soo qaatay calaamada kirishtanka iyo calaamada saliibka waxaana horboodayay toddoba baadari oo dhowaan ka yimid waddanka burundi kuwaas oo xilli habeen ah garoonka diyaaradaha ee muqdisho uu kusoo dhoweeyey xasan sheekh maxamuud baadalyaasha ayaa ciidamada burundi u jeediyey khudbado ay ugu sheegayaan in ay guteen waajib diini ah si la mid ah sida ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu dagaalamayaan diinta islaamka waxayna ugu laabqaboojiyeen in maanta uu soo dhowaaday wakhtigii ay soomaaliya ka bixi lahaayeen kadib muddo dheer oo ay halkan u joogeen difaaca diinta kirishtanka sawiradan ayaa marka la baahiyey waxaa si weyn kaga falceliyay dadka soomaaliyeed oo kasoo horjeestay taasina waxa ay keentay in dowladda federaalka si deg deg ah ula xiriirto burundi iyo taliska admis iyadoo ka codsanaysa in sawirada internetka laga saaro maadaama ay ka baqdi qabto kacdoon ay sameeyaan dadka soomaaliyeed durbadiiba sawirada ayaa laga saaray internetka balse waxaa xusid mudan in sawiradan ay haystaan oo ay la soo degeen dad badan oo soomaaliyeed kuwaas oo baraha internetka si weyn ugu baahiyay saacadihii lasoo dhaafay kuwaasna xasan sheekh iyo dowladdiisa ma awoodaan inay ka saaraan internetka haddaba arrinkan waxaan hor dhignay sheekh cali katiin oo ka mid ah culimada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، دمان بأغاها مسلمين تان دقيسانية وحلنا هاي آه، سلامة الإسلام كي أقول سلام هنا أنت تجد آه، وأدوها يا أخي جزاك الله خيرا arrintan hadda aa ka warramaysid baadariyaasha ay soo direen magaalada burundi ee ku dhiira gelinaya ciidamadooda soo duulay ee soomaaliya xooga ku jooga gaalnimada iyo kirishtanka inay faafiyaan oy difaacaan oy u dhintaan waa arrin gaaladan ay ka midaysan tahay alkufu milla waaxida way isla socdaan waxaa la ogyahay bush inuu ku dhawaaqay xamla saliibiya dagaal ku saabsan xagga saliibka in lagu kor loogu qaado sidoo kale museveni waa kii dhahayay maaragtay dhulkan kirishtanka iskale ciidamadiisana marka ku dhiiragelinaya inay kirishtanimada ka ka hirgeliyaan dhulka soomaaliya ee dadka muslimiinta ay leeyihiin marka yuhuudduna waa kuwii hadda dhahayay ee diinteena na faraysa in dadka muslimiinta ee falastiin aan xasuuqno baabiin ilmahooda iyo haweenkoodii odayaashoodaba marka gaaladu hal hadaf bay leeyihiin inay diinta islaamka la dagaalamaan gaalnimadana ay ka hirgeliyaan dhulka muslimiinta waana midda ay usoo duuleen oo ay u dagaalamayaan dhaqaalahooda u bixinayaan oo dhiigooda u bixinayaan oo maalin kasta u dhaawacmayaan marka hadafkaasi waa hadaf ay gaaladu ka wada midaysan tahay allahna subxaana watacaala uu noo sheegay gaalada inay jecel yihiin inaan gaalowno sida iyagu ay u gaaloobeen wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a dagaalkaasna waa nagu wadayaan allah noo sheegay subxaana watacaala ilaa ay diinta naga saaraan hadday awoodi karaan walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istadaacuu marka waxaan leenahay dadka muslimiinta ah eena dhegaysanaya war fahma ujeedka iyo hadafka ay gaalada u soo duuleen warka beenta ah ee nabaday sugayaan dowladay dhisayaan horumar bay wadaan amnigay sugayaan warkaasi waa been wey waxay u soo duuleen saliibka inay ka hergeliyaan dhulka muslimiinta ay ka hergeliyaan wey waxaad og tihiin mujaahidiintu markay xeryahooda weeraraan oo meelahooda laga qabsado ay degan yihiin kiniisadii iyo saliibkii baa loogu tegayaa xeryahooda magaalo kastoy tagaan saliibkaasay ka oogayaan kiniisadna waa ka dhisayaan weliba nimankan burundi ayaa ugu sii mintisan wey waxaad og tihiin xeryihii mujaahidiintu ay iqtixaameen ay ka qabsadeen saliibkii in loogu tegayo kiniisadii ay markaa waxa diintooda baatilka ah ay ku samaynayeen marka waxa ay doonayaan waa middaa maanta ay muujisteen wey oo banaanka iska taala oo cad weeyaan waxay u socdaan dadka muslimiinta ah inay waxa diintooda ka saaraan kirishtankana dhulkan ay ku beeraan baadalyaashuna waxay u yimaadeen inay ugu tahniyadeeyaan dhiiggii iyo dhacaankii ay u horeen ee nimanka waxa burundiga ah ee lagu laayay soomaaliya ee hadda dagaalamaya ee ilaa hadda waxa dhulka muslimiinta haysta shaqadii ay qabteen bay ugu tahniyadeynayaan ayagaan shalay soo diray maantana iyagii baa ku dhiirigelinaya
waayahay n sheekh cali n waagii hore waa dhici jirta way imaan jireen laakiin sidaan oo kale looma shaacin jirin tan in xilligan ay ku dhiiradaan maxay ka dhigan tahay
arrintaa waa iska caddaha de waxa ay sidaa u samaynayaan waa dhiirigelin wey waa meesha waxaad u timaadeen dagaal diimeed dagaalkii diimeedna waad qabateen hadda haddii ay noqoto inaad baxdaan waa inaad ku tala gashaan wixii aan idiin soo dirnay shalay ayaan idinku dhiirigelinaynaa ciidankay niyadda ugu dhisayaan shaqadii loo soo diro kristanka inay faafiyeen inay qabteen ayaa loo sheegayaa marka waa dhiirigelin iyo sabarsiin iyo wixii gaara inay u fahmaan in mabda' diinada ay ku gudanayeen oo baatil marka taasaa kusoo haddaan dhihi karaa munaasabadda oo ciidankaa loogu niyad dhisayaaho haddii lacala niyo jabku dhici lahaa laabashooda iyo bixitaankooda ayaa la rabaa niyadda in loogu qaboojiyo waayahay n wax yar in kadib markii sawirada la baahiyey n dadweynaha soomaaliyeed si weyn bay kaga falceliyeen waana ay ka soo horjeesteen dowladda federaalka ayaa la xiriirtay burundi oo amartay in sawirada internetka laga saaro maxaad ka leedahay
hadda waxa weeye dadka horta muslimiinta soomaaliyeed maanta waxaa ka muuqanaya baraarug waa ilaahay mahadi subxaanahu watacaala in badanna way fahmeen khudbada iyo kaartada loo soo degay iyo sida loogu soo duulo oo loo doonayo in diintooda looga dooriyo oo loo qabsado runtii dadku waa baraarugeen waa ilaahay fadligii subxaanahu watacaala dacwadii iyo jihaadkii lagu waday intaas ayaa moodaa maanta dadku inay fahmayaan meesha wax u socdaan way dareensan yihiin laakiin nimankan waxa weeyaan rijada gaalada ayagu meesha keensaday ee gaalada ku haya oo gaalada meesha ay keensatay oo meesha ay ku hayaan ayagu hadda ma ogola in la fahmo ujeedka rasmiga ah ee gaaladan meesha ay u yimaadeen ila gaaladaasay u shaqaynayeen shalaba dadku ay fahmaan nimankan inay iyaguna la safan yihiin nimankan la socdaan warkoodii la kashifo gaalada hadaskeeda caddaystaan waxaa meesha ka baxaya shaqadii ay lahaayeen iyo waxa weeye camiilnimadii iyo inay nimankaa dabadhilif u ahaayeen ayaa meesha ka baxaysa ummaddii baa ku kacaysa ayagii buruundiga isku daaqad laga arkayaa marka taasay xoogaa rabaan inay ay iska damciyaan culayska faraha badan ku wajahaan ee waa niman ayagu xaqiiqada nimankaa shaqadooda og kuna qanacsan loona soo dir laguna taageera maalin kasta oo lagu tabantaabinayo ciidamo iyo dhaqaaliyo wixii lahayaba sida ay islaamka uga bedeli lahaayeen soomaaliya dadka muslimiinta islaamkooda uga siibi lahaayeen iyagoo markaa magacii soomaalida la sheeganaya marka baraarugaas markay arkeen iyo kicitaanka ummadda ay kacday sida ummadda aan loo siri karin ayay marka arrintaa udha u dhaqaaqeen si hawshaas ay u demiyaan laakiin insha allah taala ka demi maayaan waa la fahmay barnaamijkoodana waa fashilmay wax badanna waa la arkay waxa ay ku hadlayaan waayahay sheekh cali n iyadoo dagaal uu ku socdo xerooyinka lagu ooday shisheeyuhu ayay sidaan u dhaqmayaan bal ka waran hadde haddii aanba jihaajiri lahayn fidnadu dhulka dhan waa camimi lahayd waxaa looga horjoogaa shirkiga iyo gaalnimada iyo kirishtanka waa aljihaadu fii sabiililahi baa looga hortegaya oo lagu daminayaa laakiin taa haddii la waayo takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir wey meel kasta ayaa gaalnimadii iyo anshaxxumadii iyo dhaqanxumadii iyo wax kasta oo liwaadkii iyo zinadii iyo fuxshigii ayay faafin lahaayeen gaalnimada banaanka saliika meeshaas magala dhexeeda mudan lahaayeen wax allaala waxay raanbaysa ummaddan way gumaysan lahaayeen waxay kiristaaneeyaan iyo waxay laayaan iyo waxay gumaystaan iyo wax iyaga u hoggaansaman bay ka dhigi lahaayeen marka waa iska muuqata hadday fursad heli lahaayeen maanta fursad bay waayeen ayagoo go'doonsan oo waxa weya meel u bixi karin oo wadnuhu wada gelidayo cabsi ku jooga oo ilaahay ruucba quluubtooda uu ku riday oo meel kasta laga fadhiyo jid kasta loo fadhiyo ayay haddana waxa weye isku dhiiri gelinayaan sidaas a aragtay wararka isugu sheegayaan boobabkooda iyo nimanka waxa weeye kiniisaduhu ugu imaanayaan sidaasay isku dhiiri gelinayaan laakiin hadday fursad heli lahaayeen maxaa dhici lahaa adduunka dhan baa doorsoomi lahaa fasaad weyn oo camiiqa ayaa dhici lahaa dadkana waxa weye diin waxaystaa way yaraan lahaayeen sida afrikada kaleba diinta looga baabi'iyey oo islaamka looga xididisiimay ayay halkaana rabeen inay ka xididisiimaan laakiin ilaahay subxaana watacaala ummadda wuxuu ku badbaadiyey kulligiisa iyo awooddiisa iyo mujaahidiinta juhdiga ay bixiyeen iyo dacwadii diinta la faafinayey ayuu ilaahay subxaana watacaala ummaddii ugu dharqabtay oo sidaasba shartoodii ay ku yaraatay culimada xun ee dowladda u fadwooda ka waran muxuu kaga dhigan yahay warkan xilli aan ognahay in iyagii ay warbaahinta iyo fagaarayaasha ka sheegayeen in ciidamada shisheeyaha soomaaliya jooga aysan diinta kiristanka faafinaynin oo xerooyin oo keliya ku oodan yihiin ka waran tan maxay iyadoo dhankooda kaga dhigan tahay soo fadeexad kuma taas hadda waa fashil weyn bay ku tahay shala maryahay saaraya waxay lahaayeen ha laga daayo ciidamadan la siinayo magaca diimeed yaa magac diimeed loo yahay magac diimeed ma wataan waa magac curur waa magac afrikaan waa magac insaaniyo waa gurmad waxaas dadka ku seexinayeen laakiin maanta markay gaalada iyagu cadaysteen oo museveni uu dhahayo maaragtay wadankii kiristanka way wadankeen kiristankaan ku faafinaynaa haddana maanta ay burundi soo dirtay baadariyaasha taasi waxay fashil iyo dhabarjab ku tahay hoosaasiintii wadaad xumayaasha iyo dadka inay ku seexiyaan hadallo beenbeen oo waxba ka jirin ayay banaanka sii dhigaysa wayna fadeexaynaysaa wey nimanka wax fadeexaa maanta u dhimanna maba yaalaan wey waxaad arkaysa gurgurta markuu uganda tegey uu lahaa wixii aan ka adla barteen ayaan rabnaa inaan soomaaliya ka hirgelino annaga marka halkaasay hawshu isugu xiran tahay nimankaa waxa weye fadwoonayana ilaahay subxaana watacaala ummadda wuxuu ka damiyey in fadwadoodii la qaatona waxkaasi ku dhammaatay iyo warkooda la dhegaysto maxaa yeele wixii ay daaha dad daaha saarayeen ayaa gaalada daaha ka rogayaanoo ay fashilayaan ilaahay subxaana watacaala waa saldigiisa ugu dambayntii in maxaa dadka usoo jeedinaysaa oo tani kala gudboon ummadda soomaaliyeed waxaan usoo jeedinayaa waxa weye maanta waa waagi waa bariyey barqadii banaankaasay taallaa wey raayadiina waa caddahay gaallamadi gaal gaaladiina raayadoodii iyo maaragtay mabda-oodii waa caddaysteen oo bannaankay soo dhigteen maanta waxa weeyaan waa la kala miirmay banaankaasay taallaa qofkii waxa weye waa la isira iyo waxbaa laga hoosaasiyey iyo shalaa dhihi jiray waxaasoo dhan maanta waa laga baxay waxaa la doonayaa dadku laba un weeyaan aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili taaguut faqaatiluu awliyaaa ashaytaan ina kayda ashaytaani kaana daciifa dhammaan dadka muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa in aayaddaas ku dhaqmaan allah subxaana watacaala dadka laba uu qaybiyey dadka mu'miniinta ahlu iimaanka qof kastoo iimaan leh ayadda buu soo gelayaa waxay u dagaalamayaan allah subxaana watacaala kelimadiisu inay ka kor noqoto tawxiidka iyo shareecadu ay taliso munkarka iyo shirkiga iyo dimuquraadiyadda la waayo taasay u dagaalamayaan waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay burundi ugandays maraykan ingiriis faransiis etoobiyaan isku dar waxaa dhan maxay u dagaalamayaan fii sabiili daaquud kiristaannimada iyo gaalnimada iyo dimuquraadiyadda iyo diin la-aanta ay kor noqoto fasaadka dhulka uu camimo taasay u dagaalamayaan labadii koox markana loo sheegay ilaahay muxuu yidhi marka faqaatiluu awliyaa shaytaan kuwa shaydaanka ku xiran ee ka tala qaata ee ka amar qaata ee mabaadidiisa hirgeliya la dagaalama tawar ma hayaan maxaa yeelay shaydaanka dhagartiisu daciif weeyaan sidaasay daciif u yihiin waxaa la doonayaa hal dhinac looga soo wada jeesto maanta fursad weeyaan way jabeen way sii cararayaan waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan khaasata ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta inay isdaba raaciyaan nimanka oo waxa meel kasta lagu garaaco oo loo dagaalamo oo jid kasta loo istaago oo meel kasta lagu weeraro oo dadku waxa way hubka ay ka qaataan oo nimankaasi waa jaban la israaciyo ayaan ugu baaqaya ummadda soomaaliyeed هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markaan ku soo dhowaada xalqada lixdan iyo afaraad xubinta caafimaadka waxaa soo jeedinaya doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor waxaad nooga warantaa cudurka loo yaqaano gowracato waxa uu yahay iyo waxa keena xanuunkaas bismi illaahi raxmaan raxiim aada iyo aada u mahadsan tahay Eh, diphtheria ama gowracato is an infection caused by bacterium coronabacterium diphtheria cudurkan asaga waa cudur dilaa ah wuxuuna kamid yahay childhood disease ama six killer diseasena waa lagu daraa lixda cuduroo dilaaga ah caruurtuu ku badan yahay waa cudurada la iska tallaalo marka cudurka asaga ah waa cudur ay sababto bakteriyada loo yaqaano coronabacterium diphtheria ilma aragtadaas calaamadaha uu caan ku yahay cudurkan waxaa kamid ah oo ugu horeeyo bullneck waxaa loo yaqaanaa ama cunuga inuu cunaha ka bararo oo qoorta oo dhan haddii gadaal iyo horeba isla ekaato weynaato waxaa kaloo kamid ah sore throat inuu dhuunta namar ku yeesho waxaa kaloo kamid ah qandho ka sareysa soddon iyo sideed ilaa iyo ka badan hosnes ama xabeeb in lagu arko ee, qanjirada dhuunta ku yaal inay ka bararaan in lagu arko xuub saaran dhanxanaga gadaashiisa oo markii lasoo fuuqan dhiig ka imaanayo waa calaamada lagu garanayo calaamadahaasuu caan ku yahay ee, cudurkani waxyaalaha dhakhtarka uu ku garto ama ku- aan ogaar waxaa kamid a calaamadihi aan soo sheegay iyo in la kaljar lagu sameeyo ama la la beero bakteriyada swab afka in laga soo qaado dhacaan laga soo qaado laga soo tiro boogta kadibna la tallaalo kadibna bakteriya la arko Ee, cudurkan waa cudur aada iyo aada u faafa marka waxaan kula talinaynaa qofka cudurka lagu arko kale in laga fasaxo xarumaha uu dadka la joogo sida dugsiyada madarasada macaahidda in laga fasaxo waayo cudurkan cudur aada u faafa waaye cudurkan daaweyntiisu waa pharmacotherapy oo dee daawo leeyahay waa bacteria prevention uu leeyahay cudurkan prevention waxaa kamid a talaal ilmaha la talaalo cudurada laga talaalo kamid yahay marka hooyo kasta oo aragto cunuga oo qoorta ka bararay qandha ee hayso xabad ee codkiisa isbedelay tabardarro ka dareemayso xuubka aan sheegayo oo markii lasoo fiiqan dhiig ka imaan aragto si deg deg ah ha u imaado xarumaha ugu dhow ee caafimaad waa mahadsantihiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waaliga wilaayada jubbada hoose ayaa ka warbixiyey waxa u qabsoomay tan iyo markii la kala jaray wilaayada jubbooyinka idaacadda al-andalus ee ku hadasha afka xarakatu shabaab almujaahidiin ayaa wareysatay sheekh axmed abu yoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواهب النعم بارئ النسم أرسل رسله وأنزل كتبه لهداية الأمم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد بفضل الله تبارك وتعالى آه، markii ugu horeysay in aan la kulano raggii muxaafadaadka ee ka shaqaynayay oo ah wulaada iyo ee, makaatiibtii kala duwaneeday in aan la kulano kabacda tawjiihaad iyo wax badana laysiiyo taas baa nooga horeysay waxaa kale noo qabsoomay in aan qabaaisha ee, walaayada ku nool la kulano majalasaad iyo kulamo lala qaato waxaa kale ee, noo suurtagelay een, in wulaatul qura iyo ducaatul qura in loo qabto dowra in dowra loo qabto een, kabacdana tawjiihaad iyo een, faafintii dacwadii iyo qorshidii la siiyo waxaa kale noo qabsoomay bifadlilaahi wa binicmatihi in multago tacliimi ah loo qabto salaadiinta iyo ee, ganacsatada iyo usriga tacliimiga ama baxda waxbarashada een, walaayada in loo qabto ayadana ee, dowlad tacliimi ah waxaa kale noo qabsoomay een, dowlaad dacawi ah in la qabtay walaayada lagu qabtay waxaa kale noo qabsoomay een, dowra loo qabtay mogtahay xisbadi in dowra xisbadi loo qabtay oo ayagana een, lagu tawjiihinayay ama lagu wacyigelinayay een, shaqadii ay ay- ay u hilsaaranaayeen si u gudan lahaayeen waxaa kale ee, noo suurtagelay oo noo qabsoomay een, mujtamaca in la baro naftarkooda hay-atul amri bilmacruufi wannahyu can ilmunkari shaqadaas ayaga in la baro naftarkoodan ay ka qayb qaataan dad gooni ana aan u helsaaranayn ay ogaadaan shaqadaasna waa noo qabsoontay waxaa kale oo noo suurtagelay in wulaatul quraa dadkii dowladda loo qabanayay oo boqolka gaarayay oo ducaadii iyo wulaadii markii shaqadii u dhammaatay iyagana loo diro dacwatul aryaaf iyo shaqadii loo diro si wacanna ay shaqadii u qabsadaan baa noo qabsoomay jazaaka allaahu khayran dabcan shaqada waxaad ka bilowdeen aas-aaska maxay ahaayeen wixii ugu horeeyey ee aad u istaagteen inaad hirgelisaan jazaaka allaahu khayran walaalka waxay ahaayeen wixii ugu horreeyey oo aan u istaagnay wixii allaah subxaanahu wa tacaalaa nagu waajibiyey oo lanaga raba inaan u istaagno umaradeenna ay nagu ogaayeen inaan shaqadaas aan gudanno taas oo ah dadka in rabbihii abuuray oo la baro ay bartaan addooman ilaahina ay u noqdaan allahoodana ku xirinaadaan oo u cibaadaystaan qaala tacaala wamaa khalaqatu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun wa qowluhu tacaala walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu llaha wajtanibu daaguut dee sidaas oo aayaadka ilaahay subxaana watacala noo caddaynayo shaqadaas baan u istaagnay annaga oo fulinayno qowlka allah subxaana wa tacaala jazaaka allahu khayran sheekh abu yunis ilaa ay hadda maxaa ka mid ah mashaariicda aad u istaagteen ee idin hirgelay iyo kuwa aan weli idin hirgelin ee lagu howlan yahay jazaaka allahu khayran akhuuna waa su-aal muhiim ah waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ka mid ah in aan u sameynay deegaanadii oo webiga marayay biixilin aan u sameynay maadaama dhibaato badan iyo wax badan ay ku qabeen ilaahayna waa noo suurogeliyey bifadlillaahi wa binicmatihi waxaa kale kamid ah walaal inaan sameynay dadkii oo beeraha iyo tacbanayay inaan wacyigelino oo aan ku wacyigelinay inay tacbadaan beerahooda ay waxana ka soo saartaan horumarin iyo qurshona ay la imaadaan walaayadana ay garab istaagsan tahay oo mogtahay garab iyo gaashaan ay u tahay allah subxaana wa tacaalana wuxuu leeyahay wabtaqi fiima aataaka allaahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunyaa waxaa kale kamid ah walaal waxyaabaha noo suurtagelay in dadkii ganacsatada ahaa ayagana la dhiirigeliyo sidii uu ganacsigooda iyo horumarintiis iyo qorshahaas ay ugu dadaali lahaayeen waxaa kale ka mid ah mashaariic oo aan rabno inaan qabano ilaahay waxaa weydiisanaynaa in noo suurtageliyo waxyaabahaas aan qorsheynay sidii oo aan ugu talagalnina ilaahay noogu suurgeliyo jazaaka allahu khayran sheekhana jazaaka allahu kheyr sidee dadka uga faa'iidaysteen dowraadka iyo dadaalada wacyigelinta ah ee aad wadeen dadkusu sidee buu ahaa aqbalkooda iyo fahamkooda jazaaka allahu khayran akhuuna bixamdi illaahi tabaaraka wa tacaalaa mahad allah subxaana wa tacaala kadib dadka waxay ugu faa'iidaysteen sidii aan la jeclaynay oo aan rabnayba ugu faa'iidaysteen waxaan leenahay markaan waa faa'iidada ummadda ay ka faa'iidaysteen wax halkaa aan ku soo kooban karna ma aha se oo kalsoone ah bay ku qaabileen khayraadkii iyo wixii loo sheegayay waxay ku qaabileen si kalsoone ah taas marka waxaa ka dareemaysaa jaceylka iyo kalsoonida iyo rabitaanka ay rabeenba ay ka dareemaysaa jazaka allahu khayran waa tahay sheekh axmed waxay noo sheegtay in kulamo aad la qaadateen qaybaha bulshada maxay ahaayeen kulamadaas maxaase ahdaaf ah oo laga lahaa jazaaka allahu khayran akhuuna waa sax inaan kulamo la qaadanay dadkaas oo kala duwanaa kulamada marka aan la qaadanay waxyaabaha oo laga rabay ama laga lahay ahdaaftood waxaa ka mid ah marka hore in lais barto maadaama walaayada ay ahayday walaayo cusub in dadkii iyo walaayadii ay isbartaan waxaa kale ka mid ahaa in tawjiihaad iyo wacyigelin iyo dadkii in la siiyo naftarkooda la tawjiihiyo oo maogtahay hadafkii iyo qurshadii laga lahaayay ee lagu tawjiihiyo waxaa kale ka mid ahaa in la kala qaato waajibaadka allah subxaana wa tacaalana saaray fulintiisna in la kala qaato oo maogtahay baa kamid ahayday waxaa kale kamid ah walaal in maogtahay leis garab qabsado oo laisku garab istaago shareecada islaamka jazaaka allahu khayran waa gartay sheekhana waxaad inoo sheegtay in kulamo iyo dowraad sharci ah oo kala duwan loo qabtay qaybaha bulshada ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose dadka ka faa'iidaystay dowraadkaas mashaariicda aad qabateen imise ayay gaarayaan jazaaka allahu khayran dadka ka faa'iidaystay dowraadkaas iyo mashaariicda socotay iyo gulufka dacawiga ah oo halkaas ka socday dee ma ogtahay wax lasoo kooban kara maaha mujtamac dhan baa ka faa'iidaystay laakiin intii yar oo la tirakoobay waa toddoba kun toddoba boqol iyo dhowr bay gaarayaan oo iskugu jiro rag iyo xawayaan iskugu jiro intaan inka badan oo aan moogtahay aan tara koobnayna waa iska jari karaan jazaka allah khayran barak allah fiik
waa tahay sheekhana sheekh axmed ugu dambeyn maxaa baaq ah oo aad ku aadinaysaa dhanka bulshada wilaayada akhuna jazaka allahu khayran waa arrin aad iyo aad muhiim u ah awalan waxaa ka mid ah taqwa allahi caza wajalla in allah subxaana wa tacaala ay ka baqaan oo allihii abuuray ay ka cabsadaan baa kow ka ah waxaa kale oo ka mid ah inaan u dirno in iska ilaaliyaan cadowga dhaqartiis iyo mukhadadaadka cadowga in iska ilaaliyaan oo iska jiraan baa ka mid ah waxaan leenahay guud ahaan dadka muslimiinta ah in ay gacmaha isqabsadaan wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu in xarga ilaahay ay qabsadaan mujaahidiintana ay garab istaagaan garab iyo gaashaana ay u noqdaan jazaaka allahu khayran
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
gobolka shabeellaha dhexe waxaa ku soo noqnoqonaya dagaal beeleedyo u dhexeeya beela soomaaliyeed oo dega gobolkaasi dagaaladaasi ayaa ka dhacaya meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka meelaha lagu maamulo shareecada islaamka ee gobolkan ah si nabad ah ayay dadku ugu nool yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo saraakiishooda ayaa ku lug leh dagaalka haddaba qaar ka mid a shacabka soomaaliyeed ayaa ka hadlay dagaal beeleedyada iyagoo ku baaqay in la joojiyo oo loo kaco wallaahi anigu kala hooyo soomaaliyeed baan ahay fikirkayga haddaan ka hadlo horta qabiil qaran ma noqdo ma fahantay wiil baa dagaal ku dhintay wiil kuma dhasho waxa waaye sideedaba soomaaliya waxa waaye waxay u baahan tahay nabad waxay u baahan tahay horumar hadda qabiil qabiil iyo reer hebel iyo magaciis uma baahna waxaan insha allah ilaahay idinkisa waxaan ka rajaynaynaa dadka oo walaalaha oo islaynaya ina ilaahay subxaana wa tacaala nabad uku soo dabaalo waxaan ka rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu waddankeenna ilaa raas asayri raas kamboon ilaa ilaahay nabad ku soo dabaalo waxa waaye gulguduudka bay ka jirtaa dagaalbeeleedyadu oo dhowr iyo toban qabiil baa degta wuxuu ka jiraa shabeellooyinka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexaba marka waxaa waaye kollayba aniga fikir ahaan waxaa waaye kolley waxaan waxaan rajaynaa dadka inta macnaha caqliga saliimka caqliga saliimkaa leh inaysan macnaha dagaal iyo qabiil iyo soddon iyo saddex sanaan ku jirnay macnaa waxa waaye reer hebel iyo qabiil iyo xun iyo waxaan baalki marka hadda waxaan rajaynayaa insha allah inay dadka walaalaha islaynaya inay dagaalka ay nabad ku soo dabaalaan odayaasha waxgaradka cuqaasha hooyooyinka gabdhaha dumarka haweenka inay macnaha ilaahay insha allah iyaguna inay kacaan oo la dhihin reer hebel baa isdagaalaysan aan la dhihinin oo dadka waxa waaye loo istaago oo nabadda loo istaago oo macnaha hooyooyinka abayaasha macnaha hooyooyinka waxgaradka cuqaasha culama awdiinka inay u istaagaan oo ilaahay dartiis ugu istaagaan dadka waa dhiig soomaaliyeed oo dad muslimiin oo islaynayo marka insha allah ilaahay idankiisa waana u ducaynaynaa marka soomaalidii caqliga ha shaqeeyo caqliga ha shaqeeyo dil waxaa ka imaanaya wiil la'aan hooyo la'aan walaal la'aan aabbo la'aan garab la'aan ayaa ka imaanayso marka dhiiga islaamkana ladiinma banayna beri ninka la dili wuxuu leeyahay maxaa laguu dilay ma ogi war ninkaa maxaa u dishiy ma ogi ayaa ka hor taalla marka dagaal beelaadka soo cusboonaaday dhinacaan oo muxuu ahaa shabeellada dhexe aadan uu xunnahay ka oday ahaan oday dhaqanaan ahay suldaan shariif cali xasan la yidhahdaa odayaasha dhaqanka ka mid ahay aad iyo aad ayaan ugu xunnahay waana ka baaqaya in la joojiyo nimanka waxgaradka odayaasha sidaan oo kale walinyar waxaa ka codsana inay u istaagaan dadkooda aysan u hiilonin walaalahooda isdhammaynaayo oo dalkii leynaayo oo dadkii isdhammaynaayo oo hooyooyinkii la barakicinayo waxaan ka codsana ayagana inay u istaagaan arrintaas ay qawoojiyaan ay qabtaan dadka ay dhex dhigaan maslaxa odaya u yihiin oday dhaqan waxaa la yidhi in dadkii dhaqan oo hagaajiyay ayaa looga talagalay waxaan ka codsanaya in arrintaas si deg dega loo jeejiyo dowladdana lala shaqeeyo salaamullahi calaykum waraxmatullahi barakaatu qabiilad markii la yidhahdo soomaaliya lowka jiraba adduun weynaha lagama yaqaan ninka la yidhahdo markaa ama kenya tagto ama uganda tagto ama maraykanba tagto ama yurubta tagto qabiilnimaka waxaa dhahaa waddankee taha lagu leeyay waddanka awal dhihi mayo aniga waxaan ka soo jeedaa qabiilhibil aclaha soomaaliya aan ka bilaabay inta markaa soomaaliya joogtana jufa jufa laga yaaba in hoos la isku soo jiyo xitaa jufa hoos in la isku sii dila macquula marka horta waa taasi waa jaahilnimo koowaad iyo wax caqli xumo soomaalida ka dhadhacsan diin markii loo yidhaahna shaqamaba kulahaba ninka liya qabiilka litacaarafu waaye laakiin dadka soomaalida waxay ka dhigeen litacaarawo si la isugu dagaalay ka dhigeen laba qof oo qof labadaba muslim yihiin qof ka qof ka mid ah hadduu uu dilo naarta ku galaa maa jale ku geli maa waxaan leeyahay marka dagaal qabiileed waa xaaraam ilaahay xaggiisana xaaraamu ka yahay in la isku laayo marka dadka isku dagaala waxaan leeyahay walaayaalo ilaahay ka cabsada qof shaksi horta qof caqligiisu joogo oo ahludiina lagama yaabo oo xisaabta iyo midda aakhire iyo midda adduun labadooda og inuu qof inta muslim ka baxa uu soo di laakiin qofka shakhsiga ah uu sameeyaha waa mid xumo oo dadka ku dhex jira midka xumoo tubaaka cunkaxo qofka ilahay kumadda inta bixiya finada kiciya finada waa hurudaa marka waxaan leeyahay ilahay kumaddana finada waa hurudaa suu kicinina taas wax ka weyn baa jira soomaaliya maanta qabyaalada isku dagaale waa la islaaynayaa aana qabiil baa la isku dilayaa waxaa la isku dilayaa waxaa la dilayaa dhakhaatiirtii baa la dilayaa macallimiintii baa la dilayaa iyadoo aan laga warqabin in dalkeena dad badan ay u hanqaltaagayaan oo etoobiya ay ka mid tahay oo ay maanta dolal ka mid a soomaalida ay etoobiya maanta waxaa waaye jeceshahay inay maamusho gado ay ka mid tahay doolow ay ka mid tahay baddeena inay usii socoto warna waxaas waa laga fiican yahay war walaalaa tihiin waa isla dhalateen dhiiggii dhiicaana wadaagtaan intaa istagaala laheedeen waxaan lagaga baahan yahay inaad masiirka ummadda soomaaliyeed ka talisaan oo aad joojisaan qabaa'ilada dadku waa soomaali dadka waa soomaali war qabiil wax la dhahayo ma jiro maanta qabiil cid wax u tara ma jirto war maxaa iskugu laynadaan waxa laysku laaya ma aha qabiil qabiilka wax uu kuu taraayaa ma laha war in laysku dagaalo qabiil waa laga fiican yahay war dalkeenna maanta ha laga joojiyo wax la yidhaahdo qabiil siyaasiyiinta u ololeynayana qabiiladan waxaan leenahay saaxiib ragaa dhiiggaa ku qadaynahaya oo ku cashaynahaya oo ku quracanahaya markii laguu dhiibayey maryo ay ka samaysan yihiin calamo beeleed sida wax sida saacaddi loo xidhanayo oo calamo beeleed ama calamo qabiilo hadda waxaa soo socda hal nin wiilal uu dhalay ama gabdho uu dhalay oo isku isku qabiil ah oo isku cid ah oo isku hooyo isku aabba ah oo mid walba calan gooni ah qaadan doona mar dhow aa la arki doona oo ayagana isdilayaan oo isku dilayaan maradaan anaa eh, iyo tan anaa leh
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
guud ahaana caawa intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkana dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan barnaamijka lamid ataanu ku kulmi doono sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم